magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qali jibinayeen afartan arday oo dhammaysatay barashada luqadda carabiga islamarkaana ka aflaxday maxadka aljaziira munaasabadda ay ardayda ku qali jibinayeen ayaa waxaa ka qaybgalay maamulka maxadka xubno ka socday jaamacadaha magaalada kismaayo iyo waalidiinta ardayda qalinjibisay xasan cabdi ile maamulaha maxadka aljaziira ayaa ka warbixiyey ardayda qalinjibisay waxaan u hambalyanayaa ardayda maanta cadadkoodu gaaraya afartan arday oo luqadii carabiga baratay ayaan u hambalyanayaa waxaan horanayaa baaraka allahu fiikum culumta aada barateen luqada aalada aad barateen ilaah idinku anfaco ilaahay ha ka dhiga mid idiin gaarsiisa qaayada macadkaani saa ogtihiin macad aljaziira baa leedaha liluqaat liluqaat marka la yidhahdo luqa alinjiliisiya baa jirto aqsaam buu leeyahay macadku oo labada kun labaatan iyo kowdii baan aasaasnay ilaahay subxaana wa tacaala waxyaala bara badan oo injaazaada buu inoo xaqiijiyey aqsaam buu leeyahay luqadda carabiga iyo qeybo badan bay leedahay qeybta naxwada iyo sarfiga iyo qeybta tacbiirka qeybta waxaweye qawaacidka alkhad walimlaa qeybahaasi ayay luqadda carabiga ka kooban tahay qeyb balaaqa iyo adabna dhowaan ayaan soo kordhin rabnaa insha allah qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalin jibisay iyo maamulka maxadka luqadda carabiga macadkan laba magac buu laba shaquu ka qayuu qabtaa horumarinta luqadda carabiga oo luqaddii diinta islaamka ah iyo horumarinta teknolojiyadda oo xaasuubkii iyo kombiyuutarada iyo xaggaas runtii labaduba waa laba arrimood oo aada daruuri u ah oo qofku inuu la qabsado caalamkiisa doorna uu yeesho tusinaya
sida maanta roobka uu u da-aayo in dufcadan sidaas oo kale inay u da-daan rajaynaynaa oo ummadda ay anfacdo gaar ahaan xilli luqadda carabiga goobaha lagu barta ay tahay mid aada u yar macadkan iyo macaahidda lamidka ee farakutiriska ah dadaalka maaragtay duruufta ay ku shaqaynayaan iyo dadaalka ay wadaan waan garab taagannahay luqadda carabiga oo ah luqaddii diinteenna islaamka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ay ku hadli jireen luqadii islaamka ay ku qorneedna ah cusuurtii hadda u dambeysayna gacan bidixeyn badan ay ku socotay in xilligaas iyadoo lagu jiro macadka uu soo saaro dufcadaha intaas la eg waxay ka dhigan tahay in dadaalka macadka uu wada uu yahay midaan la dhayalsan karin ardayda munaasabadda qalinjibineed loogu qabtay kismaayo ayaa noqonaya dufcaddii lixaad ee ka qalinjibisa maxadka aljaziira ee magaalada kismaayo